kulan ay maanta xarunta golaha shacabka ku yeesheen mudanayaasha baarlamanka soomaaliya ayay cod aqlabiyad leh ku ayideen golaha xukuumadda cusub ee uu dhowaan soo magacaabay ra-iisul wasaare xasan cali khayre kulanka baarlamanka ayaa la hor keenay xubnaha golaha wasiirada cusub waxaana ka hor inta aanay xildhibaanadu kalsoonida siin golaha wasiirada baarlamanka ka hor hadlay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre kaasoo ka codsaday xildhibaanada baarlamanka inay meel mariyaan golaha wasiirada cusub ee uu dhowaan soo dhisay waxaana sidoo kale uu ka warbixiyey barnaamijka shaqo ee xukuumaddiisa waxaan isku dayey oo aan soo dhisay golo wasiiro oo ka kooban dhammaan qaybaha bulshada leh khibrad aqoon iyo karti sidoo kale waxaa ku jira golaha wasiirada dhallinyaro maadaama aan maalintii hore aan idin hor imid ballan qaaday in dhallinyarada aan siin doono mudnaad gaar ah si loogu dhiirigeliyo inay u istaagaan waxqabadka dalkooda wax ka qabadka dalkooda dantooda dal dadkooda iyo diintooda golaha xukuumaddu waxaa isna kaalin muuqata ku leh haweenka oo aad og tihiin inay mug buuxdo ku leeyihiin xukuumadda aan soo dhisay waxaan horay hortiina uga ballan qaaday inaan mudanaan gaar ah siinayo arrimaha abaaraha anigoo ballanqaadkaas ka duulaya waxaan abuurnay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka si aan si degdeg ah ugu gurmano shacabkeenna iyo xoolaheenna oo ay saamaysay abaar keentay macluul marka aad codka kalsoonida nasiisaan xukuumadda cusub kulankeeda ugu horeeya ee golaha wasiirada oo dhici doona insha allah haddii aad codka nasiisaan maalinta berri ah waxaan siin doonaa mudnaan gaar ah howlaha gurmadka abaaraha iyo waxqaqabadka amniga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka cabdiweli sheekh ibraahim muudey oo kulanka shir guddoominaya ayaa xildhibaanada ka codsaday in codka kalsoonida loo qaado xukuumadda cusub waxaana codaynta oo ahayd mid gacantaaga oo ay xildhibaanadu safsaf u codaynayeen natiijada ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka natiijada waxay u dhacday sida tan waxaa diiday shan iyo toban waxaa ka aamusay labo waxaa ogolaatay laba boqol afar labaatan iyo afar laba boqol labaatan iyo afar ayaa ogolaatay sidaasay ansax ku tahay xukuumadda hala soo diyaariyo kutubadii hala soo diyaariyo guddoomiyaha maxkamadda sare waxaa la rabaa inuu dhaariyo xukuumaddii kalsoonisiinta xukuumadda kadib ayaa golaha wasiirada cusub lagu hor dhaariyey fadhiga baarlamanka ee maanta oo ahaa kal fadhigii koowaad kulankiisii shanaad ay xildhibaanadu isugu yimaadaan waxaana intaasi kadib ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre uu ka mahad celiyey sida habboon ay xildhibaanadu codka u siiyeen golihiisa wasiirada cusub isagoo xusay inuu diyaar u yahay in xubnaha cusub ee wasiirada uu soo xulay mid mid loola xisaabtamo waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa guddoonka baarlamaanka oo si xusmad iyo karaama ay ku jirto u daadihiyey barnaamijkii baarlamaanka kuna shaqeeya si hufan oo waafaqsan dastuurka waxaan uga mahad celinayaa sida ay ku dheehan tahay kartida iyo hufnaantu ay dalkooda uga shaqeeyaan waxaan uga mahad celinayaa shaqada ay dalku u hayaan sidoo kale waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada gutay waajibaadkooda dastuuriga ugu dambayntii qaar ka mid a xildhibaanada baarlamanka oo aan mikrofanka la dhex qaaday ayaa v o a uga warramay dareenkooda ku aadan xukuumadda cusub ay ansixiyeen waa xildhibaana siciide maxamed xasan aada ugu faraxsanahay xukuumadda maanta la ansixiyey jooguna waa joog fiican si fiican u dhacday sidii la rabeeyey waana soo dhaweynaynaa bismillahi raxmaan raxiim cabdiraxmaan wadawa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha xukuumadda in la ansixiyo dabcan dadka soomaaliyeed waa wada sugayeen wakti dheer baa doorasho lagu soo jiray dowladda intii lasoo dhisayna wakti bay ahayd wadanka duruufaha ka jirana in xukuumadda waktigan doodeeda aada loo gala ma ahayn golaha baarlamaanka aad iyo aad buu u mahadsan yahay mas-uuliyad weyn buu muujiyey maanta oo arkaysay cod aqlabiyada baa la siiyey sida saxdaana baarlamaanka waxaa laga rabaa waxay tahay inuu kula xisaabtamo shaqada hadda wixii ka dambaysa marka waa u hambalyeenaynaa inuu ilaahay shaqadooda waafajiyana waa ka rajeynayna maxamed jaamac mursal geelle wasiirkii hore ee boostada iyo isgaarsiinta sidee u aragtaa xukuumadda maanta runtii aad baan ugu faraxsan nahay inaan ansixino xukuumadda cusub oo aan jaan siino maadaama dalku muddo dheer doorasho ku soo jiray abaarana jiraan oo dalkii abaaro iyo maaragtay colaado iyo wax badan jiraan waa xukuumadda cusub waa u ducaynaynaa waa ansixinnay waa ku faraxsannahay waxaan u rajaynaynaa guul iyo inay soomaali meesha ay joogto maanta ka qaato bismillahi raxmaan raxiim astoor cabdiraxmaan xaaji adan ibi runtii sharaf bay ii tahay inaan maanta goobjoog ka noqdo ansixinta xukuumadda cusub ee uu soo dhisay eh, prime minister xasan ali khayre runtiina waa ku talagalbeed marka horeba ogeyn in mataqaanaa barnaamijkan ummadda soomaaliyeed marna aan lagu mataqaanaa hudminaynin Eh, barnaamijkan uu yahay barnaamij guul ah barnaamij mataqaanaa runtii ummadda soomaaliyeed say shalay ku doorteen madaxweynahoodana maanta ee prime ministerka ay ku ansixinayeen iyo golihiisa wasiirada iyo barnaamijkoodaba runtiina barnaamij aad u tafaftiran oo ilaa iyo afartan beej ah ayuu horkeenay golaha waana aaminsanahay in barnaamijkaas meel marin doona alhamdulilah raalli ka noqdo bismi illaahi raxmaani raxiim xildhibaan duniya maxamed cali guulweyn baa ummadda soomaaliya usoo hooyatay wadankana de xaalad bili-aadanimaha ka jira marka qof kasta oo damiir le maanta inuu ansixiyo xukuumadda mushila dareenkaysaa siina wuuna ku qasmana annaga xildhibaanaa nahay dumar baa nahay dhib gooniya si gooniya noo taabanaysay marka waan ansixin xildhibaan saare cumar maalin waaye waxaan u arkaa arrintan arrin lagu guulaystay waayo waxay tahay wakhtigaan oo kaleeto wax dib loo dhigo looma baahno saaka barnaamijka meesha uu ka bilowda meel wanaagsan ay ahayd waana hirgashay waa fushay si sharciyaysan inuu hirgashay kulanka ugu horeeya ee golaha wasiirada cusub ee maanta la ansixiyey ayaa dhici doona berito oo khamiisa sida uu golaha baarlamanka ka hor sheegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho